Waxaan u wanaagsaneyn uma kala geynayna waa barnaamijkii toddobaadkiisii iyo soomaaliya barnaamijkaasi oo alaabanu ku soo qaadano arrimihii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa siyaasadda arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo weliba arrimaha la xiriira oo idin toddobaadkan ayaa barnaamijkeena waxaa marti noogu ah kaahiya cabdulaahi duubow oo isagaa hoghayaha islamarkaana afhayeenka qurba joogta beeraha jambaluul ee gobolka shabeellada hoose wax ka dega kaahiya cabdulaahi duubow iyo weliba qaar ka mid a dhalinyarada jaaliyadda ee ku dhaqan qaaladaha kala gedisan ee caalamka ayaa waxa ay ka hirgeliyeen deegaanka gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada wallaweyn dugsi hoose dhexe taasi oo guud ahaan dhaqaalihii ku baxay iyo weliba maskaxdii ka dambaysay iyo weliba howlaha la xiriira dugsigaasi sare iyagu ay ahaayeen kuwa ka dambeeyey sameeyeyna haddaba guud ahaan barnaamijkeena ayaynu kaga waraysan doonaa arrimahii ay halkii ay la soo mareen haatan waxa uu taagan yahay iskuulka iyo halka geediga loo yahay ee loo sii socdo kaahiye ku soo dhawow wadajir radio waa dhowahay walaalkii aadaa umahadsan tahay kaahiye sida aan dulmarnay deegaanka awcismaan ee degmada wallaweyn gobolka shabeellada hoose idinkoo isku tashaday islamarkaana ah qurba joog ka soo jeeda deegaanka in aad u istaagteen in aad deegaanka wax aad la qabataan dadka ku nool maadaama howlihii dowladda loogu talagalay ee dhexe dalka ay ka maqan tahay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey howlahan aad ka qabateen deegaanka awcismaan ee degmada wanlaweyn ee ku aadan dhismaha dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi bal warbixin kooban inaga sii guud ahaan wixii aad la marteen iyo haatan meesha aada maraysaan bismillahi raxmaan raxiim bahda radio jir waa mahadsan tihiin haddaan wax yar mataqaanaa aan kaaga taabto siday ku bilaabatay niman dhalinyaro ahoo mataqaanaa oo kala jooga adduunka dacwadadooda ayaa fikrado noocaas isu keenay tiyaa marka waxay dhalisay annaga haddaan kurba joognahay maxaan mataqaanaa waddankii ka qaban karnaa baahida jirta iyo dhibaatooyinka waddanka iyo dadka marayaan sideebaa mataqaanaa wax loogu qaban karaa wax loogu bedeli karaa taasaa marka waxaa keentay in xoogaha yar dadkii kasoo jeeday beelaha jambaluul inay ayaga isu tagaan oo mataqaanaa ka wada shiraan ka hadlaan sida ay gurmud ugu sameyn lahaayeen dadkoodii ku sugan deegaanadaas ee ee hoostaga degmada wallaweyn mise daafeed oo shabeellada hoose tiyaa marka waxaa keentay in guddi la doorto oo shan qofood ka kooban oo aniga aan ka mid ahay guddigaas waxaa hogaamiyey yaasiin abikar mataqaanaa waxaa ku xiga damuudfageen ah sheekh cabdi ibrahim ana oo xogxeliya afhayeenkii ah iyo sacdiye sheekh sacdiye maxamed sheekh cali oo ayadan noo ah maaliyadda qofka noo qaabilsan iyo walaal ibrahim baardheere loo yaqaano isagana mataqaanaa noo ahaa arrimaha bulshada xirka jaaliyadda tiyaa marka waxaa keentay in ajinda aan samaysano ajindaheen wuxuu ahaa in lasoo ogaado baahida meesha jirta oo dadka ay u baahan yihiin barnaamijkeenuna keliya kuma saabsaneene meesha meel kasta ayay beeshaas meelahaas ay degaan in la ogaado baahidooda waayo tiyaa marka waxay keentay inaan soo ogaano soo diraaseyno guddi uxil saarano oo lasoo ogaado baahida ugu weyn oo dadkaas ay qabaan annaga wax ka qaban karno maadaama si hore aada u sheegtayoo wadankii dhowr iyo labaatan sano dowladna aysan ka jirin bulshadiina ay noqotay iskaas oo qabsiyo qofkii wax qabsanaya inuu asi keligiis wax qabsado dowlad iyo iyo maamul daryeelayna aysan jirin tiyaa keentay inaan annaga uqno u kacno kolley deegaankaas muddo isticmaalkii ka hor iyo dowladdii maxamed siyaad bare allahu naxariisto ayaa ugu dambeysay iskuol in laga dhiso dadkii eridaas degan oo wax baranaya waxay usoo lugeyn jireen degmada wallaweyn usoo lugeyn jireen tiyaa marka waxay keentay inaan projecti ugu horeeyay annaga aan ku fikirno mise qorshe ugu horeeya aan ku fikirno in wax barasho xarun waxbarasho loogu furo tiina waxay abaabushay inay mataqaanaa iskoolkaas kasoo baxo iskoolkana qaabka ugu dhisa waxay ahayd in dadkii walaalaha kasoo jeeday meeshaas iyo dadka kasoo jeedin kasoo jeedin iyo ku aftirsada beelaha jambaluul ayaa waxay go-aansadeen in ay mataqaanaa arrintaas iska kaashadaan wixii markii lasoo qiimeeyey guddigii ay noo soo sheegaan ayaan bilownay inaan iska aruurin taakulantii iyo qof alaal wuxuu awoodo siyaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay keentay in iskuulkaas aan aan sidii lagu aan geed qaado oo dhismihiisa lagu galo marka guddigan hadda maamulka mas-uulka ah muddo sideed bilood ayuu jiraa bishii sagaalaad ayaa hadda afka nagu soo hayso muddadaas aan jirnay ayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay noogu suurtageliyay iskoolkaas inaan dhisno mushaharka macalimiintina aan meel saarno oo khamiistii lasoo dhaafayana iskoolkii la furo oo kasoo wada qayb galeen odayaashii iyo iyo iyo malaaqiydii iyo aqoon-yahanadii iyo dhalinyaradii iyo waalidiintii iyo ardadaas dhigan lahayd iskuolkaas ay mataqaana xaflad balaaran meesha loogu qabtay si fiicanna macnaha loogu hadlay alxamdulilahi rabbilcaalamiin beesha beelaha jimbunuul way dhisaan iskuolkaas laakiin waxa ka faa'iidi doono oo ka faa'iidayo waa dadka deegaankaas degan shardi maaha inuu jimbunuul ahaado shardi maaha inuu shanta caleemood ahaado shardi maahan inuu ahaado mataqaana qabiil qabiil qabaail qabaaisha beesha degaan qof kasta qofkuu ahaado xaq buu uleeyahay ilmihiisa inuu keensado oo ay wax ka wada bartaan keliya annaga sabab un baan u noqonay inaan dhisno oo aan islahayn sabartiini ayaa ah inaa iskuolkaas dhistaan
warkaaga anoon goynin bal haddaan sii wadano sida aad tilmaantay iskuolkii waadna dhisteen isla mar ahaantaasna waad qorshayseen sida macalimiinta iyo weliba loo dhaqaaleyn lahaa iskuolkan uu usii jiri lahaa marka guud ahaan iskuolka hadda aad dhisteen ardada uu qaadan doono tira ahaan ma noo sheegi kartaa sidoo kale ma noo sheegi kartaa halka ardadaasi ay ka kala imaanayaan haddii ay tuulooyin kala gedisan ay yihiin or ama tuuladaas keligeeda haddii ay ka iman doonaanba iskuolka wuxuu ka kooban yahay lix fasal oo oo oo fasalkiiba lixdan ilaa iyo konton ilaa iyo lixdan arday qaadi diyaar u ah inuu qaado oona si fiicana loo qalabeeyey mataqaana marka lixda markaa ku dhufida konton ilaa saddex boqol arday ayuu diyaar u yahay in iskuolkaas uu mataqaana soo dhaweeyo ay wax ka bartaan dugsi hoose dhexe ardada ah dabcan ardada kolka ay qalinjebiyaan sanado soo socdo hadda kadib waxay u baahnaan doonaan haddana sida tuuladoodii inay ku helaan dugsi sare marka qorshe ku aadan in horumarin la sameeyo oo waxbarashada maanta heerka dugsiga hoose dhexe ay heleen dadkaasi deegaankaasi ku nool in dugsi sare loo qorsheeyo jaamacad loo qorsheeyo qorshihiina mustaqbalka ma ku jira ha walaalkii qorshaha wuu ku jiraa keliya inaysan inaysan ku hakan dugsi dhexe hoose dugsi sare in la meesha laga horgeliyo balse arrinta jaamacadda meel central ah oo mataqaana oo oo oo degmada mataqaana ka mid ah ayaan qorsheyneynaa laakiin balse waxba tallaabo tallaabaa ka horeysa in la qaado laakiin sida ani aan kuu sheegay waxa waa aadna ii weydiisay qorshaha wuu ku jiraa in dugsi sare loo dhiso laakiin meesha laga dhisi lahaa iyo mataqaana qarashaadkeeda waxeeda iyo kolley waa wax oo annaga noo yaalo oo ka hadli doono ayna ummadda oo soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kastay joogaan insha allahu tacaala aan la kaashan doono dugsigan hoose dhexe ee aad dhisteen oo dhammaystirteen ardadiina haatan ay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan waxa uu ka mid ahaa howlihii looga fadhiyey dowlad dhexe ee dalkaasi uu leeyahay inay qabato sidoo kale adeegyada waxaa ka mid ahaa caafimaadka inay dadka helaan biyo meel nadiifa inay ku noolaadaan adeega xoolaha iyo daaweyntooda marka idinka kolka laga reebo dhanka waxbarashada oo haatan aad tallaabo qaadeen deegaanka ma ka jiraa masalan adeeg caafimaad biyo nadiifa amaba biyo laftirkiisa helidiisa ay sahlan tahay marka arrimahaasi deegaanka siduu ku yahay wallahi horta n arrintan oo ku saabsan n daryeel caafimaad xarun caafimaad ma lahan balse alxamdulilahi rabbilcaalamiin arrin ka baxsan beelaha jimbunuul oo aniga walaalkay aan hormuud u nahay yaasiin abikar hormuud u nahay ayaa ah in xarun daryeel caafimaad inaan haddeer ka dhisno ka hirgelino kulley saad maqashay mise maqli doontay mise arki doontay gabagaba ayuu marayaa isbitaalkii annaga ugu talgalnay in lagu daryeelo dhallaanka iyo hooyada maaragtay iyo iyo iyo iyo qoysaska oo oo u baahan in lagu daryeelo dhinaca caafimaad ma jirin xarun caafimaad maysan jirin balse hadda annagaa tallaabadaas qaadna alxamdulilahi rabbilcaalamiin dad walaalaheen oo muslimiin oo soomaaliya adduunku ay joogaan ayaa la kaashanay meel fiican ay noo mareysaa waxaan islanahaday ilaa iyo bisha soo socota dhex bartankeeda octoobar dhex bartankeeda isbitaalkaas inuu diyaar ahaan doono qalbeynkiisii iyo mataqaana bulshada inuu u adeegana uu diyaar u noqonaya hadduu ilaahay diidin dhanka biyaha magaalada siday ka tahay biyaha dhibaatooyin ayaa ka jira inkastoo ay jiraan meelo goobo oo oo biyo nadiif laga helo laakiin dadka markastoo ay ay ay ay biyo u baahdaan meeshay aadaan hal lacag halaga qaado hadba ahaato waxa oo mataqaana iska qaarkooda awood u leeyihin qaarnaan u lahayn laakiin xarumo biyo way ku yaalaan balse annaga kolley qorshaasaan u wadna waxa waaye duulahay diidin in la helo biyo nadiif oo dadka ay ay ay markasta ay u heli karaan fursad inay ay ay isticmaalaan in la helo laga hirgeliyo balse saan kuu sheego waaye wax waxbaa ka horeeya maadaama jiraan dhowr eel mise goobo oo biyo ay dadka ka dhaansan karaan mise ay ka heli karaan waxaan annaga hadda ku fikirnay iskoolkiisiisi markaan meel dhignay oo aan aan beelaha jumbluul aan u adeegsanay inay nagu caawiyaan oo arrinta isbitaalkan aniga walaalkay yaasiin aan mataqaana hormuud uga nahay oon hadeer hawshiisaan u jiro inaan dhameyno tallaabada soo socota ayaa waxaa ah in la heli karo labadan maadaama ay ay ay isku dhegan yihiin iskuolka iyo isbitaalka ay isku dhegan yihiin inaan insha allahu tacaala loo helo ceel oo mataqaana labadaba iyo bulshada oo mataqaana areadaas ku dhow mise meelahaas ku dhow ay ay ka faa'iideysan karaan in la dhiso balse insha allahu tacaala kulley qorshahaas maamulka u yaallaa ayay ka hadli doonaan iyo guddiga howlahaas ku howlan haddii ilaahay diiday waa tahay kaahiya dib ayaan u yara noqonaynaa howlahan haatan la xidhiidha aad qabanaysaan sida samafalka ah ee mutatawacnimada aad u qabanaysaan dhanka kale waxaa sheegta in dalka ay ka sameeyaan hay-ado dawliya iyo kuwa aan dawli ahayn oo aad arkaysid in badan oo ka mid a hay-adahaasi ayagoo sheegaya in deegaano kala gedisan ee dalka ay ka dhisayaan iskuol ay dayactirayaan iskuol cisbitaal ay dhisayaan waro ay qodaayaan ceelal ay qodaayaan biyo iyo wax la mida daryeelka caafimaadka waxaasoo dhan ayaa ku jira riboortka soomaalida marka aad fiiriso marka deegaanka hadda aan ka hadlayno oo kale maxaad isleedahay hay-adahaasi wax waa uga qaban waayeen maxaa sababa haddii ay jirto sabab wallaahi walaalo horta waddanku waad ogtahay dhibaatooyin badan baa mataqaana ka dhex jiro laba oo quwad ayaa meeshii ku loolamaya quwadda dawladda oo oo oo international community mise bulshada beesha caalamka ay wada shaqeeyaan oo mataqaana dawladda ahaa oo joogaan iyo dadka kale kasoo horjeeda oo mucaaradku ahaa ha ahaato waxa meesha yaallaa waxay tahay dadka oo ku dhibaataysan mar kasto dhibaatada ay ugu weyn ayaga ku dhacdo waxa waaye shacabkii iyo muwaadiniintii waaye marka maadaama shacabkii iyo muwaadiniintii ay meeshii dhibaatada ay ay mataqaana kusoo gaarto way adag tahay in in in in annaga aan fiirsano mise hay-ado samafal ah inaan utagnoon dhahno nagu caawiya way jiraan waan waan raadin karnay laakiin badanaa waxaan aragnay maadaama meeshii loolan ka jiro mucaarad iyo iyo iyo iyo iyo maxaafid min dawlad iyo mataqaana qolo mucaarad ah annaga waxaan doorbidnay inaan dad walaalo oo muxsiniin ah aan u kaashano si shacbigii baahidiisa loo fiiriyo aysan noqonin mid maadaama oo hay-adaha oo samafalka adduunka ay ay ay wax ka qaban waayeen arrimo siyaasad ku xiri la xiriirta dartooda annaga inaan mataqaana indhaha uga firsano waan u dulqaadan weynay kolka laga hadlayo arrimaha ku aadan dabcan wax u qabashada ummadaasi tuulada waxay hoos imaanaysaa degmada walaweyn caasimad u ah deegaankaasi dabcan degmada waxaa ka jira maamul maamulkaas oo weliba maamul deegaaneed ah marka maamulka deegaanka idinka xiriir ma idinkala dhexeeya islamar ahaantaana wax gacana ma ka geystay howlahan aad wadaan maamulka xiriirka naga nagala dhexeeyo uu fiican yahay maadaama meel maamul uu ka jiro in soo martiba wixii oo fasaxa ah looga baahda in laga soo qaato waa waa sameynay kulle guddigeena meesha jooga ayaa ku howlan howlahaas oo mataqaana mas-uulka ahaa waxalaala wixii oo ku saabsan oo mataqaana wadooyina loo soo maro maamulka in howlahan lagu hirgeliyo kolley haddaysan maamulkaas aysan ogolaan lahayn mataqaana waynagu adkaan lahayd inaan annaga xataa hirgelino laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waa waxaan wax n g o mise hay-ado oo caalami ah oo oo deeq bixiya inaysan ahayn oo dad walaalo ahoo jeegabkooda gacmaha geliyey wixii markaas ay awoodeen oo mataqaana biilasha ilmahooda kasoo gooyeen inay walaalahood kale waxa ay ugu qabtaan ayay waxaan ku biisgaraysanayeen ahaa afhayeenka islamar ahaantaan ah hoghayaha beesha jambaluun kaahiye cabdulaahi dhuubow aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa dhuubow
Thank you.